أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulusaa kiidinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgalla khasaar lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiyiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee kuwa jira gumeysiga kufaarta kenya dowladda dabadhiifka imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday inay jirtay malaayiin dollar ay bilowlba siin jirtay kooxda ridada soomaaliya xabaal wadareedyo lagu dugay dad hariibiyaal ah ayaa laga helay gudaha dalka liibiya maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa burburin xoogan u geystay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ganacsiga ugu weyn soomaaliya kooxda ridada garguurta ayaa sheegtay inay wadahadal la gelayso siyaasiyiinta mucaaradka ridada nadwad diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka iyo yuhuudda ay u heysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay deegaanka boordhuxulle ee wilaha saamiga ee bakool kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaha saamiga ee jubbada hoose iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas in ka badan todoba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybihin wilaha saamiga ee baay ay ka samaysay degmada ufurow ee wilaayadaas waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgalla khasaar lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee kuwas jira gumaysiga kufaarta kenya dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay howlgal qarax la beegsadeen isbaara maleeshiyaadka murtadiinta u taalla afafka hore ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka gobolka mandheer ee kuwas jira gumeysiga kufaarta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen gaari koyla oo ay la socdeen askarta kufaarta kenya kaasi oo ka baxay degmada ceelqaalow waxaana qaraxaasi allah fadligiisa ku dhawaamay saddex askari oo kufaarta kenya ah waxaana burbur xoogan uu soo gaaray gaariga koyalka ah dowladda dabadhiifka imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday inay jirtay malaayiin doolar ay bilowda siin jirtay kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena abushiiba markii ugu horreysay nidaamka daaqoodka imaaraadka carabta ayaa xaqiijiyey inay joojiyeen lacagihii ay ku maalgelin jireen kooxda ridada soomaaliya xilli uu khilaaf soo kala dhex galay labada dhinac mas-uul ka tirsan xukuumadda ridada imaaraadka carabta ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay joojiyeen lacag dhan shan milyan oo dollar lacagtaasoo bil walba la siin jiray kooxda riddada lacagtan ayay imaaraadku sheegeen in mushaar ahaan iyo saad ahaanba looga dhigi jiray maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loo yaqaano booliis militaro dhinaca kale xukuumadda riddada ayaa qirtay in imaaraadku ay ka jarteen lacago malaayiin dollar ah oo ay ku sheegtay kabka miisaaniyadda iyo taakulaynta ciidamada kamaal guutaale oo ah agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa qoraal uu faafiyey ku sheegay in lacagta imaaraadku jartay ay ahayd saddex dhibic lix milyan oo dollar taasoo bil walba ay heli jireen balse wuxuu beeniyey in lacagtaas la jaray bishan isagoo carbaabay in laba sano ka hor la jaray kooxda ridada soomaaliya ayaa dacmiga imaaraadka ku sheegtay mid sun ah oo ay ku bedelanayeen dhismaha maleeshiyaad iyo kiyaanaad goonigoosad ah sida hadalka loo dhigay dowladda dabadhelafka imaaraadka carabta iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa dhabarka isu jeediyey kadib markii nidaamka al sacuud uu acdaadi saaray xasan gurgurte dhowaan ay ahayd markii imaaraadku qalabkii ugu dambeeyey islamarkaana u muhiimsanaa ay ka rarteen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho fariisinka ay kaga sugnaayeen iyadoo intii qalabkaasi ka hartayna maleeshiyaadka kooxda riddadu ay belelaqaysteen jasaaka allahu kheyran walaalka abushiba xabaal wadareedyo lagu duugay dad tahriibayaal ayaa laga helay dalka liibiya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed meydadka ugu yaraan kow iyo labaatan ruux oo la sheegay inay ahaayeen tahriibayaal afrikaan ah ayaa laga helay xabaalwadareedyo ku yaal magaalada ajdaabiya ee bariga dalka liibiya xabaalwadareedyadan ayaa la ogaaday kadib markii baaritaan lagu sameeyey beer u dhow magaalada ajdaabiya oo la sheegay in lagu haystay tahriibayaal ka yimid waddamada ka hooseeya saxaraha afrika ugu yaraan toban qof oo xaaladooda aad u liidato ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey beerta kuwaasoo la xaqiijiyey in jirdil xoogan uu ka muuqday oogadooda sare tahriibayaashan la soo badbaadiyey oo isugu jiray ragga dumar iyo carruur ayaa loo qaaday xarumaha caafimaadka waxayna sheegeen in la'yahay tahriibayaal kale oo la socday wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in milkiilaha beerta xabsiga loo taxaabay isla markaana uu qirtay in xabaalwadeeradyo ay ku yaalaan beetiisa libiya ayaa muddo dheer ahayd marinkii ugu weyn ay ka gudbaan tahriibayaasha afrikaanta oo soomaalidu ay ka mid tahay kuwaasoo in badan oo ka mid ah ay ku leedeen badweynta mediteraneanka jazaaka allahu khayran walaalkaha murwan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa burburin xoogan ka geystay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ganacsiga ugu weyn dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad maleeshiyaadka murtadiinta ee koox dardada xasan guurguurte ee u hubaysan dhurbaabka ka socda caasimadda muqdisho ayaa saacadii loosoo dhaafay burburin ka geystay suuqa bakaaraha ee gobolka banaadir koox dardada ayaa maleeshiyaadkan soo dullugtay suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka loo yaqaano hudhayda waxayna halkaasi ka geystaan dhac iyo burburin ka dhan ah goobaha ganacsiga dadka shacabka ganacsatada oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in lagu wargeliyey inay alaabta ay ka rartaan suuqa waxay sidoo kale sheegeen in loo diiday inay galaan goobta ay soo daabushaan dharka ay iibinayeen ganacsatada dhaca loo geystay oo u badnaa haween ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka ridada ay rarteen alaabihii halkaasi ay ku iibinayeen waxay sidoo kale ka dhawaajeen wixii ka soo haray maleeshiyaadkaasi ay cagaf ku burburiyeen ganacsatada isku soo bax cabashaha ku hor sameeyey afaafka hore ee xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir warbaahinta ayaa loo diiday inay goobta ka soo tabiyaan isku soo baxa balse fiidiyow hoos loo soo duubay oo kooban ayay ganacsatadu ku sheegeen in dhac iyo burbur loo geystay
oo nima la keensaday alaabaha qaadayo wadaheegana oo la yaqaano dhulnan soo kacshay ilwalade ayaa sidoo kale sheegay in falkaasi uu hogaaminayey saraakiil uu ka mid yahay guddoomiyaha kooxda dada ugu magacaaban degmada hilwaa waxay wararku intaasi ku darayaan in markii dhaca iyo boobka dhuleedka ay geysteen maleeshiyaadka ridada ay goobta xidheen oo ay jiingad ku soo wareejiyeen waxay tani qayb ka tahay boobka dhuleedka madaxda kooxda ridada ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhulboobka ayaa si isku mid ah u saameeyey dhulka hantida guud iyo midka gaarka loo leeyahay jazaaka allahu khayran walaalka casaab kooxda ardada soomaaliya ayaa sheegtay inay wada hadal gelaysa mucaaradka siyaasiyiinta ah ee ku kacsan kooxdaas tafaasiisha warkaasi waa kan yaasir maxmed qoraal ka soo baxay ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu iclaamiyey shir wadahadal ah oo horey u iclaamiyeen mucaaradka ridada kadib shir ay dhowaan ku yeesheen magaalada kismaayo kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay inay aqbashay dalabkii uga yimid mucaaradka iyadoona sheegtay inay dhigtay gogol wadahadal taasoo ka dhici doonta magaalada muqdisho kowda bisha soo socota ee februari kooxda ridadu ma caddayn ajendaha looga hadlayo shirkaasi waxayna sheegtay in guddi wasiirra ah u xil saartay inay ka shaqeeyaan qodobada looga hadlayo shirkaasi mucaaradka oo aan war ka soo saareen shirka ay ku dhawaaqday kooxda ridada ayaa laga sugayaa saacadaha soo socda inay ka hadlaan arrintaasi shir dhowaan ka dhacay kismaayo kaasi oo ay yeesheen xubnaha mucaaradka oo ay qayb ka yihiin maamulada ridada jubbaland iyo axmed madoobe ayaa kooxda ridada loogu baaqay inay labaatanka bishaan ay iclaamiyaan shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyadoo mucaaradku ay ku goodiyeen in haddii kooxda gurguurti ay shirkaasi iclaamin waayaan ay iyagu tallaabo qaadayaan shirkan ay iclaamisay kooxda ridada kaasoo ka dhacaya muqdisho ayaan la ogeyn sida ay uga soo qaybgeli doonaan axmed madoobe iyo deni iyadoo kooxda ridadu ay horay axmed madoobe waaran maxkamadeed ugu jirtay jazaaka allahu khayran walaalka yaasir mudwadiine oo looga hadlayay cadotooyada soo jireenka ay yuhuud ay u heysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay deegaanka buurdhuxulle wila saamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abuu xasaan nadwadan oo ay jeedinayeen qaar ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana looga hadlayay cadaawadda yuhuudda ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee deegaanka buurdhuxunleh oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool inta nadwada aysan bilaaban ugu horreyn waxaa lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka gaar ahaan aayaad ka hadlaya cadaawadda yuhuudda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون culummada waxay diiradda saarayeen yuhuudda iyo cadaawadda ay u heesa dadka muslimiinta iyo xilligii ay soo bilaabatay cadaawadda yuhuudda waxayna dadkii muslimiinta ahaa ee ku sugnaa masjidka ugu baaqeen in yuhuudda abaalkeeda uu yahay oo keliya in la dilo madaxana laga jaro oo aan wax asxaan ah loo samayn yahuuddaad anagaa samay waa cadow ilaahay waa cadowka ambiyada ilaahay rasuliga cadowsho waa diin ilaahay haddiyiidhan cadowsho islaamka cadowshe muslimiintana cadowshow mu'miniinta ilaahay cadowshow cadowsheenna ni'atana ilaahay qur-aanka meelo badan inka daayay cadaawadii umay ahaa ilaahay khaaliga casa wajalla ingafeng ambiyada ilaahay ya leeyeen ilaahay angafeng ilaahay ma eray laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wa nahnu aghniyaa ilaahay warsho dheega wari kuwii ereen ilaahay faqiir walba mahaysada unuuna maalqabeenni anna walba manbaahinhaan eer ilaahay doojo dheego haye xalalkaas adoon la abuur halkay kulabaha kora ilaahay subxaanahu wa tacaala saasana sanagtuu maa qaaluu waqatlamul ambiyaa ilaahay mayka jawaabi walaa yoo gurguraayana qorohayn may kala qoraane ambidii oo leeyeen ambiyada ilaahay dhammaaye ambida leeyayen xadalhumo iyo macnaa gefjo kibirsho meeladeedi waa naman kaadibiina naman xaagidiinga xaasidiinga naman oo dadka iyo saayo kibiringu waa cadowka ilaah xaasidiinga hesada labuuhan markaasi alle subxaanahu wa tacaala may kiriin lacnada karidi sidiiba waa malcuuniin adduunyada rooga lacnad mayliga raxmad ilaahay alle ku dheeray lacnada ka dhiidi xabaarqabayaalu kafarinyin dullaysinyin dulbahanyin gaalada yahuudo la eraw yahuudin sheegahay taariikh dheeraklete islaanka nabigan sallallahu alayhi wasallam taqata sheekhan in sheegayahay madiina madikoy sidiqiibad oo yahuudaha usbadla lagali sadiidii buburiyeli kaskas madba dagaaldhi dagaaladii waweynaytay kii beder bacdijey nimankii gaynuqaca nimankii leerajari ya buriyan kadaalika dagaalkii ood bacdijey may balin buriyana banu nadiirna minkii leerhaay bacdije bani qurayda dhammaantiin nabigan sallallahu alayhi wasallam la dagaalamay tadba lamba balin buri la dagaalamay oo dhan wali macnaha arrada laku qahay madiinu ku qaha leer luburi oo dhadugda iyo wali dhuglika siyaala ku heli macnaha lamaada kale wadaday banu qurayda nimanka leerhaay todoba boqol ilaa sideed boqoloo sheegaan taariikhda macnaha yaa meelolka dhammaay yahuud macnaha abaashe kaasu dhammaayo kaasu dhowaanna ayay ahayd markii sidan oo kale nadwatan la mid ah islamarkaana looga hadlayay duulaanka yuhuudda ee gobollada waqooyi iyo cadaawadda yuhuudda ay ka dhacday masjidka jaamac ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta ula islaamiga ee jubbada hoose iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiwahab maxamed bukhaari kulankan oo ahaa aragti isweydaarsi ayna ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimada wilaayaadka islaamiga ah waxgaradka gobolka iyo abwaano ayaa lagu rogrogay xaaladda cusub ee dalku uu galay waxaana kulanka kadib tartan toog ah loo qabtay kasoo qaybgalayaashii kulankaasi ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda kulankan iyo wax looga hadlay waa kulan oo aad iyo aad muhiim u ah waa kulan oo aan la qiyaasi karin way halkan ka dhacay iyo wanaagiis iyo khayrkiis weeye kulankan waa kulan aan is leeyahay aad iyo aad baa muhiim u yahay guud ahaan dadka muslimiinta ah baa muhiim u yahay kulankaas waa kulan ka soo qayb galeen culummada rabbaaniyiinta walaayaadka islaamiga ah dhaqanka walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka abwaanada waa kulan markaan la qiyaasi karin sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa iyagana kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus kulankan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo waxaa aad iyo aad loo lafaguray la rogrogay saddex qodob calaaqada ka dhexaysa yuhuudda iyo imaaraadka taas waa mid koowaad ta labaad oo daba joogta waxay ahayd maxay tahay ahdaafta yuhuudda ay ka leedahay geyiga soomaaliya iyo ta saddexaad oo ah mowqifka shacabka muslimka soomaaliyeed oo arrintaa kaga aadan aad iyo aad baa loo lafaguray qodobadii dee looga niqaashayna oo tiyaad walaaluhu ay sheegeen cilaaqaadka dee yahuudda iyo u dhexeeyey imaaraadka waa looga hadlay ahdaafta yahuudda waa laga hadlay maxaa la gudboon marka ummadda runtii waxaasoo dhibaato mar haddii laga soo sheekeeyey yahuudna maanta ay timid waxaa mujtamaceenna soomaaliyeed ee qaybaha badanu dadka damiirka leh la gudboon horta marka hore damac yahuudda in la diido wax kastoo ay noo meeriyaan ama ay sheegaan in la diido midda labaadna wuxdada maanta inaan ilaashanno midnimadeenni baa lagu soo duulay horey bay noo qaybiyeen bal inta noo hartay inaan ku mitidna ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ayaa ku dhawaaqay natiijada rimaayadii la galay iyo kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad haddii la ordo mogtahay waa la kala dheeraynayaa haddii la socdo isku socodla ma ah jazaaka allahu khayra markan markii la tartamay natiijadii markii saan loo fiiriyey geesaha la fiiriyey kalanta koowaad waxaa galay sheekhani waayelkii rugcadaygii shaabo muslim iyo waxaa la galay sheekh mahmuud waa culummada ma ogtahay halkooda caadi maha magara ayaga kaalinta koowaad galay kaalinta saddexaad dhaxaadta idda ha ii dambayso gadaal baa ka sheegan doona magara waa bursho kala jirta halkaan laga sheegay kaalinta saddexaad waxaa galay sheekhani sheekh cabdiwaahid iyo sheekh jaabir macalin jaabir labadaa isla galeen allah waa isbardhacay magarat kaalin labaad oo dhan markii loo fiiriy hadday sheegitaankan sidaad noqonayso laakiin labaad ah torow yaa galay idan allahu akbar ya markii geesa aan fiiriyo cid kale dhama male magarat waa kan waaligii oo kula hadlaayo iyo ninka warkiga qaadayo allahu akbar labada ayagana isla galeen magarti waa kaalinta labaad baa ku jiraan alxamdulilah uma alxamdulilah allah waa weydiisana subxana wataala ilahay ikhlaas nooga dhigo shirkan looga hadlayay duulaanka cusub ee yuhuudda iyo imaaraadku ku soo qaadeen dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli yuhuuddu ay faragelin toosa ka wado waqooyiga soomaaliya halka imaaraadkuna ay dhibaatooyin xooggan ka wadaan dalka oo dhan gaar ahaan deegaanada dhaca magaalada kismaayo halkaas oo dhulbeereed ay dad muslimiina lahaayeen ay xoog kula wareegeen iyagoo isticmaalaya awoodda maamulka ashahaadla dirarka ah ee jubbaland jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari in ka badan toba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashiin qaybin wilaaya islaamigaee baay ee ka samaysay degmada uufudhow ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeenna abu ayman dhowaan waxaa soo idlaaday socdaal wafdi ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ay ku marayeen degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadaasi kuwaas oo ujeedkoodu ahaa qiimeen iyo la socodka heerka ay gaarsiisan tahay abaarta iyo kulaalka daran ee ka jira wilaayada baay xilli kuleelo daran uu ka jiro inta badan gobollada dalka soomaaliya baayna ay qayb ka tahay gobollada kuleelahaas uu ka jiro dadkuna ay la daalaadhacayeen abaaro daran ayaa waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay u istaagay wax uqabashada dadka danta yar ee ku dhaqan degmooyinka wilaayada baay kuwaasoo xaalkooda lagu soo gudbiyey kormeerkii socday degmada ufurow ayaa noqotay meeshii ugu horraysay uu gaaray deeq raashiin ah oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ugu talagalay dadka muslimiinta waxaana ka faa'iidaystay toddoba boqol iyo siddeetan qoys oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi qoys kasta oo dadkaasi ka mid ah waxaa la siinayey raashiin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agabyo kale oo ay u baahnaayeen dadka muslimiinta ugu horeyn andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi la siiyey ciidan maal xasan leere fururu maasha allah eeday arday deeg badan baa ilaahayna siiyey arday harakada noo imid ana shakhsiyaansay mayla isiyey loor sokor e loor bur e iyona towey loor bariis eh iyo sokor iyo usba daraankay maasha allah waa wanaagsan eedan fayle suduu daagda maasha allah booskeed meel fiican kugalle ilaahaana deersiyey xarakadaana deersidi geeka eedii eeda ayaa anka faraxsagna degmada u furow raashin faylala ka qeybiyahay lankasta eeda anka faraxsagna ibadkaana tan camal horuma aragna ma ilaahay anka rajaysagnaa lankiato walaangna sii intii ilaahay cundho dheero ibaadale ilaahay siiw oo ilaahay walbadanu barakale siiw oo ilaahay guulha siiw oo meel barooga oo ilaahay amahad ishuurale qurcaanka kariimka fallagisha ilaahay idin sheey intii ilaahay ka barbaariyo iyo fadaana geeka masaakiinta eedan lahan qori eedii eed dad badan oon ka faraxsano oo gabalka ka fadhiyo aragahay eedii eedan ka hambaliyayan inka mahadsantiin ilaahay meeli roogdansiinka barakaay tan i ku sii dadaalfayle mid ka mid a waxgaradka degmada ufurow ayaa bogaadiyey gurmadka mujaahidiinta ay gaarsiiyeen dadka degmadaasi geedka waliba roogne yeeda oo bulsha weynta degmada ufurow lanqiibiyaw raashin oo ninku kooy inaga xarakada islaamka ninku kooy maamulka ijee ninku kooy insha allaahu geedka waliba ka faraxsannaa raashinka geedka masaakiintaan kafadheedu yaa ka faraxsanna oo qof kasta qoys kasta wal isdiisbullo kafanan la siiyahaayo taas baa nicmadoo ee ilaahay baa isku leh bacdallaahi waliba niin suurtageliyey xarakatu shawaal mujaahidiina niin suurtageliydi waliba lana kiidiyo shahiidi shuhadada ilaahay ku aqbala kiidiyo dhaawaca in dhaawaca shay ilaahay bookiisiiya gaaladana allaha jebiye geedka waliba roogne degmadan ufurow olka qiibiy raashin raashinkaas oo talidiisna badanta bariisa ka jara buro ka jara saliida ka jarta sokoro ka jarta osbi ka jarta saabuunwa ka jara jirgaamo caagag faaruqaya ka jaraan ilaahayba kama hasan ilaahaygii nin suurtageliy intii oo intaas raashin eh hana deersiyaan maamulka islaamka ba ilaahay kama hasanyi ugu dambeynna waxaa goobta raashin qaybinta ee degmada ufurow kelimad qayma ka jeediyey nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ummata muslimiinta e mayli kufaday marka koowaad horta nicmada ilaahaysiy inay ilaahay inkamahannagaan bacdallaahi dadkii juhdigaas iyo dadaalkaas habii oo intaas halagorday walaalajo kolley intinku badan hoob aragaana laakiin intaas sheeni intinku badan hoob aragoona sale in sheena lahaay inay gacantiyo inay waa ku badan haan ku badan inay gacantiyo ilaahay ha geliyo inay liinka do'aayo dadkii sugahayana may waa allaka shukriyo man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah la umay waaha muslimiinta iyo dadkan ka shukriyaana ilaahayna ma ka shukriyaa waa leeri markan ilaahay laka shukriyo dadka walaalo ee juhdiga biyaabanka horeydu xarakada iyo wilaayada iyo muxaafadaadka oo markaas juhdiga biyahayaan inayoona linka shukriyo may dhahayeen abaalsho ma guri karo laaru jazaakum ullaahu khayraa waa ingalla ini laaru ilaahay subxaanahu wa tacaala hasiinku abaalmariyo dadaalkiina miisaanka aakhira allah hasiinka kaba in leleero taasa mudunyin maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in deegaana horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay la gaarsiiyo deeqda raashiinka ee loogu talagalay dadka danyarta ah jasaaka allahu khayran walaalka bashiir muxidiin awaaman guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliy waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak